magaaladan melbourne sanadkii lasoo dhaafay dowladda gobolka victoria ayaa ku dhawaaqday inay dumin doonto ama burburin doonto guryo badan oo dowladdu leedahay oo ay dad aada u fara badani degan yihiin haddaba dadka degan guryahaas ayaa bilaabay dacwad wadareed ay kaga soo horjeedaan arrintaasi oo ay doonayaan in dowladdu ay go-aankaasi kaga noqoto cawil xasan waxa uu ka mid yahay dadka sarahaasi degan sidoo kalena u ololeeya arrintan waxaan weydiiyey balkayskan waxa uu yahay wuxuuna yidhi xasan marka hore waa mahadsan tahay sida dad badan ay la socdaan september sanadka lasoo dhaafay dowladda victoria premierkii hore daniel andrew ayaa wuxuu ku dhawaaqay guryaha dowladaha dowladda public housinga la dhaho afari toban afartan iyo afar towers in in la burburin doono dadka oo lagala tashan marka taas waxay sababtay dadka guryaha degan in ay dacwad wadareed ay sameeyaan maadaama xaquuqdooda bili-aadamnimo meel looga dhacay dacwaddii marka waxay dowladda ay shalay maxkamad ayaa dhacday waxay dowladda rabtay dacwaddaas in meesha laga saaro laakiin ma aysan noqonin oo jaajka wuxuu dhahay go-aan ayaan ka gaarayaa jimcada soo socota waa garta marka cawilow dacwadan ma dadkao dhan baa wada ma tiro dadahoo dadka saraha degan baa wada tiro intee la eg baa wada dacwaddan waxaa wado dadka saraha degan oo dad badan oo isku imaaday oo matalayo dadka guryaha degan qofkii aan rabin inuu dacwadda qeyb ka noqdo wuxuu xaq u yeelan doonaa in uu ka baxo uu iska saaro waxaa jiro dad rabo in mindhaa guryo laga raro oo xaafado kale loo loo raro laakiin dad badan oo guryahan degan ayaa rabo inaan laga rarin guryahan ama haddii ay noqoto in laga raro oo guryahan la dumiyo dadku ma diidan guryaha in la dumiyo horta taa si fiican ha loo ogaado laakiin waxa ay rabaan haddii la duminaayo in lagu soo celin karo guryaha inay kusaa noqdaan dadkuna waxay diidan yihiin community halkan waxaa ka jirto stronga ah dadku isku xiran yihiin especially dadka waaweyn oo saaxiibo badan xaafadda ku leh dadka faamiliyada iyo qoysaska iyo ciyaalka sida hadda anigoo kale laba gabdhood ayaan leeyahay faadum iyo caaisho halkan ila degan marka iskuulaad ayay dhigtaan oo xaafadda ku yaalo saaxiibo ayay kuleeyihiin dugsiyo qur-aan ayay dhigtaan oo ay ka bartaan qur-aanka marka dadku halkan waxay ku haystaan social services badan ayay ku haystaan marka xaafadaha fog haddii la geeyo ma helayaan social serviceskaas dowladda markaa afhayeen u hadlaya cawile wuxuu leeyahay dadka waanu u ballan qaadnay qofkii guryahaas laga raro inay ku soo noqonayaan marka dib loo dhiso marka ballanqaadkaas dadka dacwadan wado dabcan adiguna aad ka mid tahay ma aaminsanidin miya ballanqaadkaas ma cadda oo qoraal ma aha waddankan waxaa wax lagu heshiis lagu galaa qoraal marka ballanqaadkaas waa iska afka ah laakiin wax qoraala ma jiro haddii qoraal dowladda ay samayso dadku way ku qancayaan waa gartay doodaha kaleoo dhanka dowladdu ay leeyihiin waxaa ka mid a in sarahan kontomeeyo sano qaarkood toddobaatan sano ay jireen wakhtigii loogu talagalay waa la dhaafay noloshoodu ma fiicna sida loo dhisay ma fiicna marka waxaa la gaaray wakhtigii dib loo dhisi lahaa oo weliba dad intaan ka badanna ay degi lahaayeen meelaha hadda sarahaas oo ay ka dhisan yihiin doodaas dowladda sidee u aragtaa doodaas waxaa loo arkaa sarahan structurekooda waa fiican yahay oo dhismahooda si fiican isku haystaa conditionka saraha aad bay u fiican yihiin wax problema ama dhibaato ah kama jirto dadka hadda degan sarooyinkan afri afartan iyo afrika saro waxaa lagu qeesa toban kun inay yihiin dowladda waxay rabtaa mustaqbalka haddii ay ay dumiyaan oo ay dib u dhisaan soddon kun inay soo dejiyaan meelahaas saddex jibaar inay ku sameeyaan laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay dadkaas la keeni doono dad see ah ayay noqon doonaan waa dad private renters ah oo aan dadka hadda saraha degan aan ahayn majorityga la rabo inay dadka soo dejiyaan waa private dadku hadda saraha deganna waxay ka cabanayaan dhulkii dowladda in laga iibiyo private developers oo markaas private loo bedelo marka cabashada jirta taas waaye dowladda waxay ku andacoonaysaa tobankan kun oo degan hadeertaan waxaan ku daraynaa kun laakiin social housing ay ka dhigayaan social housingkana micnaheeda public housing ma aha social housing waa dowladda mas-uuliyadda iska wareejinaysa oo organization ayaga hoos imaado ayay waxay ku wareejinayaan maamulka guryaha marka conditionadana waa kala duwan yihiin iyo ruleska way kala duwan yihiin rentigana madhaa five percent ayay ku darayaan meelahaas laakiin waxaa aan rabaa inaan dadka ogeysiiyo dadka saraha degan waa dad shaqaysto oo qaarkood intooda badan bixiyo full market rent waxa la dhaho so ijaar aqeysa guryaha uma degan ee waxay u degan yihiin ayagoo raba inay communitygooda ku dhex jiraan community centerskooda sida hadda north melbourne community center iyo masaajidka iyo ka agdow ayagoo maaragtay social serviceski sida isbitaaladii iyo iskuulaadkii iyo educationkii ka agdow iyagoo magaaladii centerkeeda degan oo dhalinyarado kale ay u fiican tahay shaqooyinka magaalado kale si fudud inay ku tagaan oo shaqooyin badan meesha ka heli karo jaamacadihii maaragtay u fudud yihiin oo ay si fudud ku tegi karaan hadda jaamacadda melbourne university r m i t victoria university kulli meesha ku wada yaalaan marka dhalinyarada iyo maaragtay kulli waxa u fiican meelahan ay meeshan waa safe oo maaragtay nabadgelyadeeda aad iyo u wanaagsan tahay guryahana ninkii dhisay oo engineerka dhisay conditionkooda wuxuu dhahay aad bay u fiican yihin u dhahay dhismahooda dowladda waxay ku andacooneysaa labaatankan sano soo socdo haddii guryahan aan just maintenance keliya ku critical maintenance keliya aan aan sameyno labaatan waxaa nooga baxaysa two point three billion dollars lacag gaarayso laakiin premierkii hore ted bailey dhaho lacagtaas waxba ma aanu dhahay markii la fiiriyo lacagta ee ku baxayso sarahan dhaadheer oo dhan intii la dumiyo dhismooyin cusub la dhisayo lacagtaas waxay noqonaysaa waxaan waxbay ahan lacago ka badan ayaa ku baxaysa dowladdana hadda waxaa loola ogyahay inaysan lacag haysan oo dhaqaale xumo ay hayso marka waxaa la la garan layahay oo dowladda dhaqaale xumo hayso in maaragtay inay haddana iyo waxaa kaloo jiro guri la-aan badan oo housing crisis a waddanka ka jiro khaasatan magaalada melbourne waxaa la ogyahay melbourne inay noqotay magaalada hadda australia ugu weyn oo sidna xataa ay ka weynaatay guri la-aan badanna ka jirta waa garta marka cawilow dadka ama dowladdu waxay leedahay dadka intooda badan foomamkii wayba saxiixeen oo in la raro oo hadhow dibadejin loo sameeyo way saxiixeen marka dadka hadda dacwad wadareerkan ku jira ma intii aan saxiixinba oo aan ogolaan in la raro mise kuwo hore u ogolaadaybaa qayb ka ah oo shaki ka muujinaya qoraalkii ay saxiixeen maya dadka kulley foomanka waa la wada saxiixay laakiin ma aha waa foomka waa saxiixday waa guureysaa foomka dadka waxay ku wada saxiixeen in maaragtay haddii guryahan la dumiyo lagu soo celin karo saa hore u sheegay dadku ma diidan guryaha in la dumiyo haddii dowladda ballanqaad sameynaysa qoraal ah in guryaha lagu soo celiyo markii la dhiso oo guryahan ay public housing ay ahaanayaan oo boqolkiiba boqol dowladda gacantooda ay ku jiraan dadku waxay diidan yihiin in guryahan dowladda ay gacantooda ka baxdo marka hadda kayska maxkamadda ka socdo ilaa ilaa ma ah guryahan yaa la duminin waxay tahay dowladda inay maaragtay si calool furan qorshaheeda ay damacsan tahay inay soo bannaan dhigto qorshayaa wuxuu yahay qorsho secrecy ah oo qarsoon dadka waxay ku ogaadeen guryaha in la duminayo midiyada marka kayska hadda shal oo kale bilmatalan go-aanka guri duminta waxaa gaaray cabinetka cabinetka waa waa golaha wasiirada golaha wasiirana go-aankaasna wuxuu taabanayaa human rightska dadka guryaha degan marka waxaa la rabay go-aanka inuu ka imaado wasiirka guryaha ama hay-adda guryaha qaabilsan ee home victoria la dhaho haddii marka go-aanka ayaga ka imaan lahaa waxay tixgelin lahaayeen xaquuqda bini-aadanka ee dadka guryaha degan marka dadka guryaha degan maadaama way saxiixi karaan foomka dhib malaha laakiin waxaa laga rabaa looyarada hadda u doodaya dadka guryaha degan waxay ay leeyihiin qofka asoo foomka siixay haddana markii guri loosoo banaandhigo hadduusan ku qanacsanayn ma ma aqbali wuu diidaya wuxuu leeya ma aqbalaya waa garta ugu dambeynta cawilow marka goormaa la filayaa maxkamaddu inay go-aanka ugu dambeeyey gaarto maxaadse rajaynaysaan
wallahi waxaan rajaynaynaa dowladda inay transparency noqoto oo si calool furan ay maarag dadka guryaha ula hadasho ama ula dhiirgarayso because haddeertan saa hore u sheegay waxooda secrecy waayo xataa dadkay guryaha ka iibinayaan guryaha inay inay dowladda gacantooda kusii jiri doonto iyo in dad private developers inay ka iibinayaan waxaa lama oga waxa dooda ay maxkamadda u socoto waa taas in la ogaado qorshaha dowladda ay damacsan tahay marka dowladda waxay rabeen keiskan in daaqadda laga saaro oo la dismiss gareeyo haddii marka jajku arrintaa diido july ayaa waxay maaragtay wuxuu dhacayaa trial waxaa la dhaho loolan markaas dowladda iyo dadka guryaha degan markaas ayaa la ogaan doonaa wixii kasoo baxo haddii jamcada soo socoto uu jajka uu dhahana maaragtay dowladda way ku saxsan tahay dan markaas waxyaabo kale ayaa dhici doona ani dadka dhan hadda uma wada hadli karno waxaa laga yaaba dadka inay maaragtay waxaa hadda case waxaa jiro oo kale oo oo hadda arrintan maxkamadda garab socdo in sarahan heritage list in laga dhigo marka arrimahaas inay dadka qaarkood ay sii wadaana laga yaaba oo dowladda xataa lagu qasbo inaysan sarahan dumin maadaama ay yihiin daro landmarks ku ah historical ku ah dhinaca cultureka melbourne victoria oo markaas heritage list lagu sameeyo oo dowladda ladhaho uma gudumin kartiinba kaasina wuxuu ahaa cawil xasan oo madax u ah ururka somali melbourne community oo ka dhisan magaaladan melbourne